hore saasabtaadi yaraan waa inuu halkii soo saaro horta way sugnaa go-aankii maxkamadda sare go-aanka jeedkii inay nasaj hoggaan yeelata taasana diidagna si hoog leh aan korkoysagna sidaas oo kale way baana tale ka jeediyaane ini danta suxufiyiinta ka jarta ini doorasho guud dan suubay si markaasay hoggaan rasmi ayaan dooradaan wabilahi tawfiiq bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanka maanta wariyaasha madaxa bannaan ee baydhabo ay ku yeesheen magaalada baydhabo waxaa ujeedkiisu yahay isqabqabsiga saxaafadda ee ka jira magaalada muqdisho aada ayaan uga xunnahay dhibaatooyinkaasi muqdisho ka jira runtii waxaan sidoo kale aada uga soo horjeednaa go-aankii dhowaan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka maxkamaddu ma ahan ama wariyaasha ma ahan kuwo dowladda ka tirsan waa wariyaal madax bannaan ma ahan inay iyada go-aan gaarto oo saxaafadda ay mas-uul u magacowdo maxkamadda waxaan ka codsanaynaa inay ka laabato go-aankaasi dhowaan in ay qaadatay waa go-aan dhaliyey buuq iyo jahawareer fara badan saxaafadduna way madax bannaan yihiin midda kale waxaan taageerayaa anigoo ku hadlaya magaca wariyaasha madax bannaan ee koonfur galbeed soomaaliya hadalkii dhowaan ka soo baxay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya oo ahaa in doorasho rasmi ah la sameeyo oo saxaafadda madax bannaan ah ururka saxafiyiinta madax bannaan ama wariyaasha madax bannaan runtii dhibaatooyin fara badan ayay ku soo shaqeeyeen sidaa darteedna saxaafadda in loo horkaco ama mas-uul loo magacaabo ma ahan waxaan rabnaa oo aan dalbanaynaa in maxkamadda sare ee dalka ay ka noqoto go-aankaas ay qaadatay waa go-aan ama hadal lagu burburinayo saxaafadda madax bannaan ee soomaaliya sidaa darteed waxaan si deg dega u dalbanaynaa wasaaradda warfaafinta uga dalbanaynaa in shirka lagu dooranayo hogaanka saxafiyiinta madax bannaan ee soomaaliya ay soo dedejiso wasalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim diidamaasiin dhamaan wariyaalka howlgalaha tonkon runtii haddiuna annaga agaasimayaasha idaacadaha ku howlgala magaalada baydhabo anoo ka hadalo magaca idaacadaha mayba suweynhan ku horjeednay waanan dhaliilana go-aankii kubahay maxkamada sare dalka iyadaka go-aamadii iyadaka go-aamadii mas-uuliyiinta guud ee ururka suxufiyiinta nusaj oo iska khilaafsanaya xilkaas runtii maxkamadda awoodmiin la-aantiyeeda go-aanku deerto ayaha saxaafadda soomaaliya maybaan lenaa maxkamadda marnabaantiyeedan fargalna arimo saxaafadii kocodsadaana tan kale maybaasi weyn una handho wayane hadalkia ku weri wasaaradda warfaafinta soomaaliyeed oo kaasoo hay intii lama balood gudaantiya lahaka doorada hogaan cusub ururka suxufiyiinta qaranka ee nusaj maadaama lamada mas-uul ee hadiska haystay xilkaas xilkii shir dhamaaday runtii hadho waayeen hadalada wasaaradda maxkamadda dalka iyo saasoo kale ciididilka xanafna mabalena marban iskadayteen intiyaga majaxaabidaan saxaafadda madax banaan may baana lena dhammaan saxafiyiinta ku howlgalahayt koonfur galbeed soomaaliya may baan dhogna waana si weyn unahan ku horjeedna go-aankaas waanan taagaraane go-aanka kubaya wasaaradda warfaafinta
dhegeystayaal haanas waliba ayo haanahaana hukuumadda wariyaalka magaalada baydhabo kasogon oyo ku horjeedsadaan go-aanka kubaya maxkamadda sadiisinba dhegeysan weli barnaamijka kulanka raadiya warsan ayaa ka guda jarna dhegeystayaal